aada umaasantahay sandheere qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo daanta koonfureed waxaa qaraxa uu ahaa qarax lagu xira gaari uu lahaa taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug waxaa qaraxaasi uu dhacay xilli uu kasoo baxay gurigiisa waxa uu marayay bartamaha magaalada gaalkacyo gaariga keligiisa ayaa watay taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo ee cawil nuur rooble waxaa islamarkiiba loola cararay dhaawac halisa oo gaaray isbitaalka daanta koonfureed xaaladiisa halkaas ayaa lagu dabiidayaa dhakhaatiirta isbitaalka iyo howlwadeenada oo v o a ee la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in xaalada gaashaanle cawil nuur rooble ee xaaladiisu aada u culus tahay isla markaana haatan lagu howlan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad kadib dhaawacii soo gaareen waan gartay xoogga amnigu ma ka hadleen cid loo malan inay ka dambaysay amaba in dabagal lagu sameeyey dadkii amaba qofkii mas-uulkan ugu xiray waxyaabaha qarxa gaarigiisa taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanla sare maxamed nuur cali gadaar oo v o a la hadashay iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmaduba waxa ay sheegeen inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay qarxii lagu xiray taliyaha gaarigiisa waxay sidoo kale sheegeen inay wadaan howlgallo la xiriira xaqiijinta amniga sandheerow sidaa la socotid labadii bilood ee ugu dambeysay daanta koonfureed ee gaalkacyo waxaa ka dhacay dilal xilli habeen ah lagu loo geysanayay saraakiil iyo mas-uuliyiinba waxaana inta badan ay ahaayeen kuwo ay sheegteen mas-uuliyadooda maleeshiyada al-shabaab waxaa la dilay dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay xilli habeen ah waxaana lagu dilay bishii dhamaatay dabayaaqadeedii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda qaranka qaybta galmudug ka howlgasha waxaa ka horreeyay sargaal ka tirsanaa u n ka xafiiska u n amniga waxaa sidoo kale ka horreeyey taliyihii howlgallada ciidamada militariga khaliif muqshil oo asna lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah marka aada wax ka weydiisay arrimahaasi falalka ammaanka libiga ku ah waxay sheegayaan inay jiraan howlgallo balse ma jirto ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta loo horkeenay ama cadaaladda loo horkeenay oo la sheegayo in ay qeyb ka ahayd falalkii amni darrada ahaa ee gobolka ka dhacay waan gartay haddii aan ku noqonno xaaladda mas-uulkii maanta dhaawacmay saraakiisha caafimaadku ma sheegeen inay awood u leeyihiin in ay la tacaalaan wixii soo gaadhay ama in haddii awooddooda ka baxsan tahay meelo kaleoo ka sanca sarreeya ee loo gudbiyo sandheerow saraakiisha oo aada u mashquulsanaa mar ah xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen qeybaha jirka qeybta hoose lugaha iyo in ay aada dhaawac uga qabo waxay ii sheegeen in xaaladda oo aada u adag sargaalka dhaawiciisa ay ku howlan yihiin haddii ay wax ka qaban waayaanna ay u gudbin doonaan meelo ka baxsan gobolka mudug si wax looga qabto waxay sidoo kale haatan ii sheegeen inay hadda ku howlan yihiin sidii un loo badbaadin lahaa gaashaanle cawil nuur rooble oo dhaawac xalisa uu kasoo gaaray qarxii loogu xiray gaarigiisa